الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده الحمد لله ilaahay baa mahadle marka koowaad rabbi baan u mahad celinaynaa marka labaadna runtii waxaan u mahad celinaynaa bacd allahi tabaaraka watacaala raggiina idaacadda ama warbaahinta al-andalus oo inoo suurageliyey dadka muslimiinta oo walaalaheena inaan gaarsiino codkayaga jawaabta haddaan kusoo dhawaado waxyaabaha ugu weyn ee runtii ka qabsoomay magaaladan maayo waxaa ugu weyn hirgelinta shareecada ilaahay tabaaraka watacaala iyo raayada tawxiidka in ay ka taagan tahay oo dad muslimiina dhiigooda u horay oo wakhtigooda u bixiyey oo maalkooda iyo naftooda u bixiyey oo maaragtay waxyaabaha ugu waaweyn bay kamid tahay oo ilaahi subxaana watacaala ka hirgeliyey muddooyinkii dadkan muslimiintu ay gacanta ku hayeen ama mujaahidiintu ay ka talinahayeen meelo badanoo kamid ah wilaayada wilaayaadka gobolada soomaaliya waxyaabaha kale runtii magaaladanu waxay caan ku ahaan jirtay camalkan ama xanaankan islaamiga ka hor magaalooyinka ugu fawdada badan ayay ahaan jirtay kismaayo sida la ogsoon yahay ugu dilka badan ugu dhacda badan waxaa ka jiri jiray qabaa-il isku haya qolobo qolo qabsanaysa qabablayaal isu bedelaya dhibaato badan ayaa ka jiri jirtay runtii taariikhdu in dib loo xusuusto aada bay u fiicantay u wanaagsan tahay ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu bedelay amni iyo nabadgeliyo waxyaabaha laga hirgeliya waxaa kamid ah nabadgeliyo taana inay helaan shacabka muslimiinta ee ku nool magaalada tan kismaayo waxaana la wadaagtaa walaayaadka kale way la wadaagtaa waxyaabaha runtii inoo qabsoomay aada bay u tiro badan yihiin waxaa kamid ah in dadka qabaa-ilka ee degan halka kan nidaam iyo hadaag loo sameeyo golo loo sameeyo oo halkaa qabaa-ilku ay taladooda iyo ay ku bixiyaan ra-yigooda ay ku bixiyaan waxbarashadooda iyo maaragtay ay ka qaataan ilaahay subxaana watacaala baa noo suurageliyey oo ilaahay baa noo suurageliyey duuri saddex bilood ah inay baxdo laguna siinayo maraaqyada iyo ugaasiyada iyo salaatiinta iyo nabadoonada iyo dadka qabaa-ilka odayaasha ka ah ay runtii qaataan guri odayaal ah oo caam ahna loo sameeyo runtii halkaa qabaa-ilka iyo ay wada shaqeeyaan walaayadu waxyaabaha ilaahay noo suurgeeya kamid ahayd waxyaabaha ilaahay tabaaraka watacaala noo suurageliyey waxaa kamid ahaa dadka in maaragtay la gaarsiiyo risaalada tan la gaarsiiyo oo wax badan oo kamid ah diinka ama tawxiidka dadka la gaarsiiyo baadi iyo beled ilaahay baa inoo suurageliyey waxaa kaloo ilaahay inoo suurageliyey kadib maahaan kismaayo barnaamij nadaafadeed ayaa ilaahay nagu guuleeyey ilal aana socdo oo magaalada laga shaqeeyo dadka muslimiinta nadaafadooda iyo maaragtay laga shaqeeyo caafimaadkooda ilaahay baa noo suurageliyey inahaas iyo ina kasii badan oo runtii waxqabad ahaa ayaa jiray oo diin iyo maadiba leh ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan wixii aynu qaban karnana insha allahu lagama harragarsan doono shacabka muslimiinta ah ee maanta aynu mas-uuliyiinta ka nahay dhan kasta ah insha allah waynu ku dadaali doonaa jazakum allah khayr sheekh xasan waa gartay arrimahaas aada soo sheegtay ee waxqabadka iyo waxaa jira magaalada kismaayo deegaano ku xeeran oo hoos yimaada waxqabadka marka kismaayo un muu ku egyahay mise deegaanada kalena waa u jiraa deegaanada kalena runtii waxqabad baa ka jira waxqabadku ha kala duwanaado mid halkaan laga qabtay ma aha mid kale ha jiro laakiin waxqabadku waa ay la qabaan runtii ka degma ahaan marka la yiraahdo degmada kismaayo tuulooyinka hoos imaado masalan waxaan ka dhisnay madaaris oo dadka wax lagu baro oo maaragtay dadka lasugu yeero dadka waaweyn iyo dadka yaryara ee ciyaalka intaba wax lagu baro ducaad baa la geeyey oo dadka diinka ilaahay baraysa waxqabadka waxaa kismaayo la qaba degmooyinka kale buundooyin baa laga dhisay ay walaayada guud ahaan ay dhistay iyo shacabka reer kismaayo iska kaashadeen oo tiro badan annaga iyo inta inoo dhexaysa buundooyinka saddexda jiri ku shisheeya xamlada u dambeysay iyadoona sidaas oo kale webiga tubbaa lagu xiray runtii waxaad ogtihiin xiliyadan oo kale webigiina fatahi jiray oo dalagda muslimiintu ay beerteen uu rasahaadin jiray waad ogtihiin runtii boqol iyo konton farood wax ku dhow ayaa la xiray ismaalmoodta laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro degmada kismaayo meesha maaragtay farta lera farwamo maantana dalagii u badbaaday dadka muslimiinta ah waxqabad fara badan oo sidaas oo kale oo aada u tara badan oo heer wilaaya lagu qabtay iyo kuwo kale iyagana heer degma lagu qabtay fara badan ayaa jira runtii aanan hadda kusoo koobi karin waqtigan meesha insha allah waa gartay sheekh xasan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka hadda waxaa dulaan kusoo qaaday cadowga kenya iyo maleeshiya hadda ay hogaaminayaan oo murtadiina cadowgaa waxay taargetka saarayaan oo ay sheegayaan magaalada kismaayo in ay tegi doonaan ujeeddada maxay tahay marka kenyatiga iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah ay taargetka ama diiradda u saarayaan magaalada kismaayo waxyaalaha kismaayo ay u taargetgaraynayaan arrin waa midda caamka ah ee ay gaaladooda duulaan ku yihiin oo hadmu diina diinka ilaahay in la dumiyo shareecada ilaahay tabaaraka watacaala in maaragtay la wiiqo la baabi'iyo bedelkeedana kufrinimo iyo gaalnimo iyo adyaan kufri ah lagu bedelo waa ulajeedka guud ee kufriga isla wataan oo baydhabo laga leeyahay oo muqdisho dunta laga leeyahay ama waxaa weeyaan gobolada soomaaliya damaha laga leeyahay bay la wadaagtaa kismaayo waa dan guud ta iyadaa danta gaar ahaana kismaayo waa magaalo muhiim ah oo waxaa weeye caasimadii walaayada jubbooyinka weeye waa magaalo dhan kasta ilaahi subxaana watacaala ka dhamaystiray weeye cadmaacda kufrigu ay ka leeyihiin dalka oo marka laga reebo duminta diinka laga reebo awal kow ay tahay aطmaacda kale wadanku ay gaaladu kaleeyihiin oo aطmaacda maaragtay iqtisaadiga ah kismaayo waxay u tahay mexwar ama udub dhexaad bay u tahay xagga iqtisaadiga wilaayaadka islaamiga jubbooyinka oo badi bay leedahay waxaa weeyaan dhan kasta shadaalkii kenya waxyaabaha ay duulaan ku tahay kamid tahay in ay shadaal kala baxdo wilaayada jubbooyinka khaasatan jaziiradaha ka tirsan walaayada islaamiga jubbooyinka atbaacda soomaaliga ahna waa jiraa waxaa kaloo jira sidaas oo kale ayay duulaan ugu yihiin kufriga meesha tan ay rabaan inay u qabsadaan in ay halkaan ay ka difaacaan waxaa weeyaan walaalihii ay ka yimaadeen oo halkaan ay ka difaacaan oo shacabka kan maaragtay la ibaadeeyo oo la dhibaateeyo oo la gumaysto siday u gumaysteen shacab badan oo muslim ahaa ama soomaali ah ama dad muslimiin ah ay u gumaysteen hadda ka hor inay u gumaystaan shacabka kan runtii waxyaabaha ay duulaanka u yihiin ayay ka mid tahay inahaas iyo ina kasii bado badan oo adamac kufri ah ay magaalada kismaayo ka leeyihiin bay runtii aan oran karaa waxyaabaha ay duulaanka ugu yihiin oo amay u taagargaraynayaan magaalada tan kismaayo